waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali dhowaan dowladdeegaanka soomaalida ee dalka etoobiya waxaa lagu xiray saraakiil ka tirsan ururka o n l f oo uu ka mid yahay maxamed mursal oo magaalada sydney deganaa ahna shaqsi australiana sababaha loo xiray saraakiishaas iyo guud ahaan waxaa ka socda dalka etoobiya iyo gaar ahaan gobolka soomaalida ee etoobiya ayaa waxaan ka wareystay maxamed ismaaciil oo ururka o n l f waqti dheer kusoo jiray madaxna kasoo noqday waxa uu khadka telefoonka ee magaalada sydney igu waramay waxaana weydiiyey bal marka hore xariga saraakiishaas waxa uu kala socda ama uu ka maqlay iyo sababaha keenay bismillahi raxmaan raxiim walaal waxaa weeyaan dalku waa dal gumaysi ku jira waxaa weeyaan hadda saraakiishaas la xidhxidhay waynu ugu dambeeyeen sababta loo xidhay iyo inaan markaa laga hadla mooyaane intii ka horreysayna waa la xidhi jiray dalku waxa weeyaan waa waa xabaalo dhowr boqol oo kun xabaalahood weeye oo lagu dilay xabisku iska caadi buu iska ahaa welina yahay marka xabiskoodanu de waa xabis dulmigii iyo dulligii shacabka haystay ka mida weeyaan mana aha wax yani argagax ma aha wax lala yaabo oo yani lagu argagaxo oo layidhahdo ama lala yaabo oo la yidhaahdo maxaa loo xidhay ma aha waa waa iska caadi in dadka la xidho isagoon waxba galabsanin waa iska caadi in dadka la dilo iyagoon waxba galabsanin marka tii unbay tadna ka mid tahay waa gartay marka saraakiishaas waxaa ka mid ahaa maxamed mursal oo si gaara aada isugu dhoweydeen reer sidnina ahaa maxaad ka maqashay sababaha loo xidhay ma ka sawar qabtaa xaaladiisa iyo halka uu ku sugan yahay sababaha loo xidhay waxaa weeyaan magaalada qabri dahare oo maxamed joogay iyo ragga kale ee lala xidhay iyo dhalinyaro kale oo waa la xidhay laleeyahay aananse weli maarata ilaa dhowr kale oo dhalinyaro ah lagu lagu daroo la xidhay baa laleeyahay waxa weeyaan magaalada qabri daharey bishan siddeed iyo tobankeedii yay waxay ka sameeyeen banaanbax isu soo bax weyn oo shacabku aada isugu soo baxay calankii jabhaddana la lulahayay marka banaanbaxaas laysu soo loo soo baxay ayaa maad aragtay yaa wuxuu muujiyey yani nooc sidii dhoolla tusada buu ahaa dadku siduu u rabo gobonnimo iyo xorriyad siday u rabaan iyo dareenkooda marka dee cadowgii dalka haystay kuma farxin waase laakiin cidun in dhalada loo saaro marka dee raggaasoo ka mid ahaa abaabulayaashii ee de dadkii soo kiciyey ee magaalada soo kiciyey ahaa ayaa la xidhxidhay loo xirxiray isu soo baxaas ay ma sharci darro ahaa ma dowladdu ma isu soo baxay diidanayd maxaa loogu xiray isu soo bax
de waxa weeyaan wax aan wax aan xagga etoobiya sharcigaba ma jiro yani qofku noloshiisa uu nool yahay sharci darro weeye marka waxa weeyaan iyadoo etoobiya wax kasta waa uu sharci darro xataa haddii aad gurigaaga adoo jiifa a sharci darradu ku qabanaysaa marka wax sharci oo jabiyeen oon ahayn dadkaasu inuu isu soo baxo oo ay dareenkooda muujiyaan marka shacabka dareenkiisu inkastoo laleeyahay nabad baan qaadano waa nabad oo dadkii waa nabad laleeyahay laakiin cadowga nabadu ma aha wax kaley muujinaysaa wax kaleyna salka ku soo haysaa waxa weeyaan saad la socota etoobiya kacdoomaa ka socda oo dadkii etoobiyaanka asalka ahaa ay kacdoon oo adhisababu ka socdaa oo gobolladoo dhanba qowmiyadihii oo dhan baa kacay marka tan waxaan u arkayaa ka hortag inaan kacdoon noocaasoo kaleeta ah uuna dhicin kacdoonka ogaadenyana lamid maaha kacdoonnada dadka kale kacdoonka ogaadenya waa kacdoon gobonnimo doona laakiin kacdoommada dadka kale oo wuxuu ku dambaynuun maad aragtay gobonnimo doon iyo xorriyad baan rabnaa laakiin qolyaha kale xuquuq bay doonayaan sidaa daraaddeed iyaga waa la afjugaynayaa markaaba waa markaaba waa in laga hortago waa gartay maxamed ismaaciil maxamed mursal halka uu ku xiran yahay in reerkiisu ka warqabaan iyo arrimahaas ma ka warqabta haddaad ama reerka la xiriirtay ama ama dalkii la xiriirtay waa waa siday soo gaadhaysa markii dee qabridaara gurigiisa laga qabtay marka ma aha inuusan reerkiisa ogeyn habeenkii iyo maalintii ugu horreysayna reerkooda kulligood qolyaha xidhan raashin baa loogu geeyey meesha waa loo ogolaaday baa layidhi raashinkaa leanna waa dadan dembi lahayn oo waa gardaraaba lagu haystaa marka markii hore saasay u dhacday kadibna waa la qaaday oo jigjigaa la geeyey sida hadda wararku nagu soo gaadhayaane xaqiiqada ah o n f laba sano ka hor bay heshiis la qaadatay dowladda etoobiya oo casmara lagu qabtay labadii sano u dambeysayna saraakiishaas maxamed ay ku jira iyo dad badan waddankiibay joogeen xorriyad buuxday haysteen miyaan la dhihi karin arrintaanu kama turjumayso labadii sano waxa dhacay iyo waxa xaqiiqda hadda meesha ka jirta de wixii dhacay qudhiisa feyga ahaa waxa weeyaan etoobiya wax heshiisoo lala galay ma jire waxay yani sida muuqata iyadu cafisunbay bixisay walow qolyahan xaroode ay leeyihiin heshiis baanu la gallada oo heshiiskanagii baa la jebiyey ay leeyihiin hase ahaatee waxa weeye aan waxa nabad si xorriyad ahoo waddanka ninku ninku haddaan haddaan cadowga ku dilin xor baa tahay ma aha xorriyaddu waxaa la yidhaahdaa markaad adigu tashanaysa ee tallaabadaada aad xor u tahay ee waxaad qabanayso waa middan hadda bannaanbaxa aynan bannaanbixi karin hadday bannaanbaxaanna la xidhayo marka ma ma odhan karayno heshiis bay jebisay waxa weeye iyadu siday doonaysay inaan tallaababa la qaadin weeye tallaabo haddii la qaaday ood cadowga u soo xarootood u timid ma adigaa ma adigaa wax jebiyey oo cadowga wixii laysku ogaa jebiyey mise cadowgaa jebiyey su-aal weeye halkaa ka taagan laakiin waxaan u malaynayaa etoobiya ogaadenya weligeed nabadgelyo mayna dadku kama helin dadku shacabku kama helin tii unbay tanna ka mid tahay adigu marka maxamed ismaaciil oo heshiiskaas labada sano ka hor ka dhacay magaalada casmara raalli kamaad ahayn qaybna kamaad ahayn saasaan u fahmay waxa weeyaan aniga iyo rag mas-uuliyiin oo kale waa diidnay waa waa waa diidnay leanna waxa weeyaan wixii annaga iyo kuwii naga horreeyey baan usoo dagaalamaynay oo dagaalka onalef oo lix iyo soddon jir guursaday lix iyo soddon guuradii gaadhay iyo dagaaladii ka horreeyey looma dagaalamaynin in ogaadenya oo etoobiya haysato inaanu nabad ku joogno oonu iska fadhino looma looma halgamaynin marka waxa weeyaan ee wixii loo halgamayay mar haddii aan la helin sababtaasaan maadaragtay uga istaagnay runtiina tii unbaa caddaanaysa inuu dalku gumaysi ku jiro dad gumaysi ku jirana waa la odhan karayaa saaka xabaduma dhicin ama cid lama xidhin laakiin wax rasmi ahoo marnaba ka suuroobi karaya ma jiro dad la gumaysanayana marnaba nabadgelyo iyo kama suuroobaysa haddaadan adigu dagaalamin wiilkaaga dagaalami sidii awowyada iyo aabbayowganagaba ay u dagaalamayeen marka waa waa arrintaasu waxay ka soo hor waxay waxay xaqiijinaysaa dareenkanagii ahaa cadowga maad aragtay inaan laysu dhiibin haddaad isu dhiibtana adunbaa maad aragtay xaggaaga uu nabad ka helay isaga adigu xaggiisa nabad kamaad helin waa gartay eeddaadu inta badan waxaad moodaa inay ku socoto etoobiyada weyn ee federaalka laakiin deegaanka soomaalida dowlad bay leedahay cagjar uu madax ka yahay hadda ciidamada dadka soo xiray waa ciidamadii lioboliis marka waxaad leedahay lug toosu federaalku ku leeyaho iyagaa amarka bixiyey saraakiishaan lagu xiray miyaysan noqon karin khilaaf u dhexeeya maamulka meesha ka jiro oo deegaanka soomaalida iyo saraakiisha ama o n lafta guud ahaan maamulku wuxuu wakiil ka yahay dowladda etoobiya ee gumaysatada ayuu wakiil yahay wuxuuna wakiil uga yahay inuu siyaasadda gumaysiga ka fuliyo waddanka ogaadenya haddaba maad aragtay wax isagu u madax bannaanoo waxaan siyaasadda etoobiya ka soo horjeeda iyo mas-uuliyiinta etoobiya waxay doonayaan ay samayn karayaan ma jiro in yarna xataa xataa maaragtay wax yar xataa canaan ma canaanan karayaan qof aan etoobiyadu raalli ka ahayn marka waxa weeye sideedabana waa hadduu dadku dembi galo asee dembiga kii isaga maamulayadee ka qaban lahaa uusan ka qabanin raalli buu ka yahay markay ugu yar tahay hadduusan xataa marka hore ogeyn haddii kalena wuxuu ku dabaqayaa xeerka etoobiya iyo siyaasadda etoobiya ee ku salaysan dalka ogaadenya shacabkana ayna danba ka lahayn leanna siyaasadda etoobiya shacab dankama laha shacabka way dili way xidi way qixin saddex milyan oo shacabka ayaa dalka dibaddiisa ka jooga oo qaxooti ah oo laga soo qaxiyey markii ay ay la gumaadayay gumaadkii marka waxa weeyaan siyaasadaasay halkaasu maamulkaas uu etoobiya wakiilu yahay waa maamul etoobiya ka mida waa garta lakiin maxamed ismaaciilow sooma qiraysid etoobiyadii saddex sano ama afar sano ka hor ama xilligii abi ka hor jirtay ama cagjar ka hor jirtay iyo midaanu isku mid maaha meeshaad rabtay yay gaarin oo dee soomaalidu iyo xorriyad haysan aandhehe aysan xor noqon dal xor aysan noqon laakiin lama dhihi lalama simi karo kuwii hore u jiray oo melasanaawi iyo iyo dowladihii kale miya arrintaas miyaadan qirayn waxa weeyaan melasanaawi iyo kuwii ka horreeyey iyaguba bilowgii mayna xumayn bilowgii waa kuwa sameeyey baarlamaanadan iyo kaliilkan iyo madaxweynahan iyo inuu dadku luuqadooda isku maamulo iyo waxaan dastuurkan aya ka talintu meel kaga qoran tahay iyo bilowga mid walba maaragtay markuu dadka dejinayo ee uu xididaysanayo mid walba wuu wanaagsan yahay laakiin waxa weeyaan annagu systemka gumaysigaan la dagaalamayna hadduu hadduu hadduu mid salay fiicnaa oo mid xun ka dambeeyey oo mid fiican ka dambeeyey waxa wax baamaana qaadi karaya oo oo oo oo oo garantii ku siin karaya kaka dambeeyaayo inuusan kii iyo kii hadda xumaa kaba sii xumaan doonin leanna waxa weeyaan system baan la dagaalamaynaayo maamul markaa jira ama adhisababaha ka jiro ama jigjigaha ka jiro lama dagaalamayn laakiin waxaan la dagaalamaynaa system sidiisaba midka keenay kii ina dilahayay iyo kuwii waxaynayay kii systemkaa keenay hadduuna systemku jirin gumaadkii shacabka la gumaadayay muuna dhaceen sida sideedaba ma og tahay ya sida hadda ay guud ahaan xaaladda etoobiya u socoto markaa fiirisid maxaad is leedahay way ku dambeyn doontaa maxaad se jeclaan lahayd adiga hadda deegaanka soomaalida ee etoobiya inuu noqdo
etoobiya waxay maraysaa xaalad adduunka kaleete iyo dowladaha waaweyn ee muxuu ahaa caalamka ee xoogga badnaa aynan u adkaysteen bay maraysaa laakiin etoobiya waxay ugu adkaysanaysaa xaaladan ay marayso iyo miday labaatan sano ka horba soo bilaabatay waxay ugu adkaysanaysaa mar hadduu maamulku sidaa u dhega adag iyo hoosan shacabka dan ka lahayn hadday laynayso hadduu dhimanayo hadduu dareenkiisa muujiyo hadduu dhaqaaluhu hoos u dhaco ayna dan ka lahayn caalamkan reer galbeedkuna gardarradaas ay ku garab garab ku og yihiin oo dhaqaalaheedana ku kabayaan daymanka ka caafiyayaan dilka ay dilayaanna ay ku ku taageerayaan bal kasoo horjeed ay kasoo horjeedaanba marka weligeedii allehe su-aal baa saaran inay burburiyo in kale leanna weligeedba dee etoobiya wax ay dadku dadku markii horeba saa unba hawuuna kici jirinuun mooyaane hadda laakiin waxay uun kaga gedisan tahay shacabkii aamusnaayee hundudayey ee saa u foorarayay wuu toosay wuu hadlayaa wuuna waxna actionna wuu qaadayaa yaani fal buu samaynayaa taas baa maadaragtay su-aashu calaama su-aashu usii weynaanaysaa aad moodaa dalalka reer galbeedkuna inayna wax ka qaban karaynin ilaa hadday xadkaas sii gaadho marka arrimaha weeye su-aasha dhinaceeda kale ee xaggeennaa deegaanka soomaalidu waxa weeyaan ragidaa waxa wuxuu daa kuguma daayo wuxuu kugu daayuu tusaa haddaad xuquuq helaysa xataa maxaa jira maamul maamul goboleedyadan haddaad arkaysid dagaaladii unbaa keenay marka adiga haddaad xataa xuquuq doonayso bilaash laguma siinayo iyo iyo naxdin kaasina wuxuu ahaa maxamed ismaaciil oo khadka telefoonka ee magaalada sydney iigu warramayey ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho